wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlgoboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shir ku saabsan wadatashiga iyo xaqiijinta barnaamijka adeeg daadejinta magaalada kismaayo waxaana shirka qayb ka ahaa maamulka magaalada kismaayo mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha bahwadaagta la wasaaradda arrimaha gudaha dowlgoboleedka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee magaalada kismaayo axmed cabdulaahi agaasimaha guud ee waaxda maaliyadda jubbaland ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ujeedada shirka
oo ay ka mid tahay madaxda degmada madax ka socota wasaaradda caafimaadka iyo madax ka socota wasaaradda waxbarashada shirkan maanta wuxuu daaranaan doonaa wadatashi ku saabsan xog ururinta aanu sameynayna bishan march taas oo daaranayd iskoolaadka iyo xarumaha caafimaadka ee babliga ah oo aanu rabnay maarata in loo sameeyo adeeg daadejin haddii alla idmo sanadkan marka shirkani wuxuu focuska saari doonaa ama uu xoojin doonaa warbixintii ka soo baxday tiimka wasaaradda arrimaha gudaha kaas oo lagu soo bandhigay baahiyaha iyo maaragtay baahiyaha jira taa waana lagu laafaguri doonaa halkan shirkan isla shirkan waxaa lagu ansixin doonaa wixii aanu soo saarnay inuu sax ahaa iyo in kale kadibna gacantaag iyo wuxuu noqon doonaa xaqiijin waxaan si wada jira markaa u xaqiijin doonaa baahiyaha jira ee aan anaguna soo qoray oo aan ka soo qoray health centerska iyo iskoolaadka babliga sidaan idiin sheegay shirkan ayaa inta uu socdo diiradda lagu saari doonaa soo bandhigidda daadejinta adeegyada bulshada ee ka jira xarumaha danta guud ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose